halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
aan ku bilaaba xubinta qiimaha xoolaha sayladda xoolaha ee degmada saako oo geela maanta nooca dhoofka heerka koowaad uu ka marayo afar iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad labaiyo labaatan milyan oo shilin heerka saddexaadna sagaal iyo toban milyan geela dhaqaalka heerka koowaad isna waxaa uu marayaa toddobiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan iyo toban milyan heerka saddexaadna afar iyo toban milyan geela nooca qalinka heerka koowaad koo iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad sagaal milyan heerka saddexaadna sideed milyan ariga dhoofka heerka koowaad laba milyan laba boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan sagaal boqol konton iyo shan kun heerka saddexaadna hal milyan afar boqol sideetan iyo shan kun ariga qalinka waxaa saakow la kala siisanayaa isna heerkiisa koowaad sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad toddoba boqol iyo lixdan kun heerka saddexaadna lix boqol iyo konton kun saakow ariga dhaqaalka heer koowaad waxa uu ka marayaa hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad sideed boqol iyo konton kun oo shilin heerka saddexaadna lix boqol afartan iyo shan kun saakow idaha dhaqaalka heer koowaad waxaa la kala siisanayaa hal milyan toddoba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan lix boqol iyo siddeetan kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan laba boqol iyo konton kun lo-da dhoofka ahna waxaa iyaduna ay mareysaa sagaal milyan oo shilin heerkeeda koowaad heerka labaad siddeed milyan oo shilin heerka saddexaadna toddoba milyan oo shilinka soomaaliga looda dhaqaalka waxaa saakow la kala siisanayaa heerkeeda koowaad lix milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan milyan heerka saddexaadna afar milyan looda waxaa iyaduna saakow la kala siisanayaa nooca qaliinka heerka koowaad shan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad afar milyan heerka saddexaadna saddex milyan oo shilin markana haddaan eegno sayladda xoolaha ee degmada afgooye oo maanta geela qalinka heerka koowaad uu ka marayo sagaal iyo labaatan milyan iyo toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan iyo labaatan milyan heerka saddexaadna lix iyo toban milyan afgooya geela nooca dhaqaalka heerka koowaad waxa uu ka marayaa afar iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad saddex iyo toban milyan heerka saddexaadna kow iyo toban milyan looda qalinka heerka koowaadna shan iyo toban milyan iyo saddex boqol iyo konton kun ayaa la kala siisanayaa heerkeeda labaad afar milyan iyo laba boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna saddex milyan iyo lix boqol oo kun looda dhaqaalka afgooya waxaa heerka koowaad la kala siisanayaa afar milyan iyo laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad saddex milyan iyo shan boqol iyo toddobaatan kun heerka saddexaadna saddex milyan isla afgooya lo-da nooc la yihahdo dibe dhoofka heer koowaad waxay maanta ka mareysaa sagaal iyo toban milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad toddobiyo toban milyan heerka saddexaadna saddex iyo toban milyan iyo afar boqol oo kun afgooya ariga qalinka heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba milyan iyo afar boqol iyo siddeetan kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo laba boqol oo kun ariga dhaqaalka waxaa heer koowaad isna la kala siisanayaa laba milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin heerka labaad hal milyan iyo laba boqol iyo konton kun heerka saddexaadna hal milyan oo shilinka soomaaliga idahana waxa ay afgoy maanta ka marayaan nooca dhaqaalka heerka koowaad saddex milyan iyo laba boqol oo kun oo shilin heerka labaad laba milyan iyo siddeed boqol oo kun heerka saddexaadna laba milyan oo shilinka soomaaliga afgooye idaha qalinka heer koowaad waxaay ka marayaan saddex milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba milyan iyo saddex boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga xubintii qiimaha xoolaha maanta intaas ayay ku dhantahay